kulankan dhexya guddiga gurmadka fatahaada koonfur galbeed soomaaliya iyo ganacsatada koonfur galbeed iyo waliba lanku hadalay sidii lanku gurmudi lahay qoysaska uu sisaamayay fatahaadaha ku jara qeybo kumid a degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo kudhiy fatahaad oo horay unkudhina kaas oo jeedsida khasaare shalgadisana gudoomiye ku-xeenka rugta ganacsada koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali nuur oose ku hadalay kulanka oo dowlada ganacsatada niskuweerti iyo weliba uuse sheegaynta sidanka dhaqsiyaha badan iyo ku jawaaba doonaan sidii oo qeybankunagda lahayana gargaarowka dadku saamaya daadadka ku rogmaday deegaana ku tirsana koonfur galbeed soomaaliya
insha allahu abe kulley haddii ilaahay ogolaado weerdhadiisa niin weerteen ka ganacsad ahaan ha ku jawaabana dadkaba dadkii kaana eh deegaankii kaanuw insha allah weylaa aan la hayne inimay lahay arrintiyeedee si dhaqsa e lanku jawaabo unuuna ka ganacsato ahaan nisweyrana shiraana si dhaqse horta wal hanku jawaabe tiitiya kala ganacsatada koonfur galbeed dalka i dibidda meelbiyo roogan way farmiintum la wadaagay meel raay inmeelrayo arrintaas diblanfiiri meel fataxad yaallo webina aan ka deedane meelraay roob le-e ma aragna oo maya bayro geedka ku duran ma hana marna wala baydhoo yaala ama beridaala yaala ama buur yaala wal meel raaye bani-aadanka maskanta tiitis eed inkuwiingu gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha koonfur galbeed eena wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush iyo weliba usuku hadalay khasaaraha usajeesidii fatahaada intii ee la egta saameynta iyo tallaabooyinka iyo dowladda qorshayaad inay qaada dad ku dhow shan boqol oo kun oo qof oo reer koonfur galbeed ah ayaa roobabkan saameyntooda ay gaartay laga bilaabo bishii oktoobar afarteedii sanadkan laba kun iyo labaatan iyo saddexda wakhtigaasoo ah wakhti soddon beri ka badan dad tiradooda ay ku dhowdahay shan boqol oo kun oo lambarka saxdana uu yahay afar boqol sagaashan sideed kun toddoba boqol iyo konton labo qofood inay saameynta roobabkaas ay saamaysay dadkaas waxay kala joogaan degmooyinka baydhaba degmada burakaba bardaale xudur waajid iyo deegaanka janaale roobabka saameyntooda maalin maalin ka dambaysa way sii badanaysaa waxaan horta rabaa inaan fursadda marka hore baaq u diro dowladda federaalka soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha in saameynta ilniinyo roobabkeeda ay ku yeesheen koonfur galbeed il gaara lagu eego waa meesha ugu badan ilaa hadda roobabka ay saameeyeen taas in isha gaarka lagu eego ganacsatada maanta aan la shirnay waxaan ka codsannay in ay ku dadaalaan inay dadkaas ay saameeyeen roobabkan tirada badan inay gurmad gaarsiiyaan ha noqoto dhinac dhaqaalaha wixii ay sii karaan si toosa ay u gaarsiiyaan guddigana oo u fududaynayo sida arrintaas maxay loo hirgelin lahay ayagoo u madax bannaan waxaan ka codsanay in wixii qalaba ama baabuura ay haystaan arrimaha gurmadka inay gacan naga siiyaan qodobka aadka muhiimkaan ka codsana ganacsatada waxay ahayd in aanan qiimaha cuntada kor loo qaadin oo sicir barar oon cuntada aan lagu samaynin inta emerjensada lagu jiro maadaama jidkii ugu weynaayey ee isku xiraayay magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho u go-ay taasna ay culays u keenika ganacsatada waxaan ka codsanay inay ganacsatadu ku adkaystaan culays kastoo imaada in dadka aanan masaakiinta ah qiimaha cuntada aan aan aan kor kor loo qaadin aadaan u mahad celinaa ganacsatada dadaal badan ay wadaan insha allah ilahin waxaan ka baryaynaa in saameyntan uu dhinac naga marsiiyo meelo sida eedkeen doran saameyntan kuweelatii fatahaadii kordhiida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya welibaa ku mid ahaa degmooyinka baydhabo burhakaba bardaale diinsoor weejid iyo xudura